dagaalka oo mar kale dib uga bilowday deegaanka xiraale ee gobolka galgaduud ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac bale waxaana dagaalkan uu u dhexeeyey dadka deegaanka xiraale iyo kooxda ahlusunna ee ka arrimisa qaybo ka mida gobolka galgaduud wararka laga heliya dadka deegaanka xiraale ayaa sheegaya in khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maantay mar kale dib uga bilowday xiraale uu gaarayo ilaa afar ruux oo dhimasho halka dhaawacana lagu sheegay ilaa toban ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay cabdirasaaq xasan maxamed waxa uu ku sugan yahay xiraale v o e da ayuu uga waramayaa sida ay wax uga dhaceen deegaanka xiraale walaa degmada ayaaahan bay ka maqlaysay dagaal baa ka jugay dagaalkaas oo udhexeeya dadka deegaanka iyo nimankan santra la baxay oo fariisintooda guraceel iyo dhulsmareebta ilaa haddana kolley xabaddu waa socotaa magaalada duleedka magaalada ka socdaa magaalada duleedkeeda oo bariga khasaare waa jiraa laakin tirkoob rasmiga ma ma hayo kaba hayaa tirkoob rasmiga kaba hayo laakin khasaare waa u jiraa laakiin hadda un dagaal unbaa socda xabad unbaa socota walaalo khasaarena waa dabcan meel xabad ka dhacday khasaare laga waayi maayo waa jira dagaalka oo muddo laba toddobaad ka badan ka taagan deegaanka xiraale ayaa salka ku haya gacan ku-haynta deegaanka xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimmada ahlu sunna hase ahaatee dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysay xiraale waxaana khilaafka labada dhinac uu isu bedelay gacanka hadal sababay khasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida waxaana iska horimaadyadii ugu dambeeyey ee dhacay dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo